shirkan jaraa'id ee aan maanta qabanayo anigu ah xildhibaan axmed macalin fiqih wuxuu la xidhiiraa weerarkii bahalnimada ahaa ee hooygii aan deganayn anigu aan deganaa iyo xildhibaano kale iyo dad kaleo soomaaliyeed ay deganaayeen lagu soo qaaday kooxo arxanlawayaalay ay ku soo qaadeen jimcadii lasoo dhaafay sagaalkii bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo siddeed weerarkaas oo kooxo tiradooda lagu qiyaasay koox tiradeeda lagu qiyaasay toban qofood oo ku hubaysnaa hubka maaragtay small armiska la yidhaahdo iyo miinooyin watayna saddex gaari oo qaraxyo ay ku rakaban yihiin ay ku soo qaadeen hoteelka saxafi la yidhaahde magaalada muqdisho dhaca ku yaalla kaasoo dhaliyey khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho ilaa lix nimeeyo qof ilaa hadda sii socota iyo dhaawac boqol iyo labaatan ka badan uu ka soo gaaray burbur hantiyeed ay ku timid runtii tacsii waxaan ka gudbinaynaa eheladii dadkaas ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay iyo kuwa hantidoodu ku burburtayba waa uga tacsiyeynaynaa waana waajib shirkan jaraa'id marka wuxuu la xiriiraa tacsidaas ka sokow waxaan sugaynay dowladda aan ka tirsannahay gaar ahaan xukuumaddeeda iyo executive-keeda iyo hay-adaheeda amniga muddo toddobaada inay ka soo saaraan waxwara arrintii weerarkii xoogganaa oo mid la mid a uusan ka dhicin magaalada muqdisho xagga khasaaraha waa laga yaabaa inuu ka yaraa laakiin weerar saddex geesooda markii koowaad oo uu dhaco ayay ahayd magaaladan muqdisho ka dhaco cid kastooo ka dambaysaba weerarka noocaas xajmigaas leh dad ku dhow konton oo xildhibaano iyo senataro isugu jira iyo officers waaweyn oo dowladda goobtii ay deganaayeen oo goob ka muhiimsan aysan jirin in ilaa iyo hadda aysan dowladda iyo xukuumaddu aysan war ka soo saarin arrintaas runtii ayaan darro weyn weeye kooxahaasina waxay ku soo talagaleen inay nagu laayaan meeshaas aanu qofna aysan ka harin yacni meelo ka ka ahamiyad yar ayay madaxdeenu maalin kasta booqdaan ilamaaya hadda meeshaas ma aysan soo booqan marka arrintaas markay dhici weyday ayaan baaritaan iskeena samaynay gaar ahaan anigu mid ii gaara ayaan ku sameeyey arrintaas runtii waxa ayaan darro ah inaan dee ilaayo hadda xitaa tacsi rasmiya dadkii dhaawac ahaana inaan la booqan dadkii dhintayna inaan si fiican lagu tacsiyeyn oo la imaan goobtii wax ka dhaceen intaas ka sokow waxaan rabaa waxyaalo shaki dhaliyey inaan halkan ka muujiyo oo kooxihii weerarka la xidhiiray marka koowaad ciidamadaas na soo weeraray dadkaas na soo weeraray maleeshiyaadkaas yacni arxanlaawayaasha waxay wateen dharkii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ugu dambeeyey ee la qaybiyey waxaan runtii baaritaanka ku soo ogaanay oo naloo sheegay in qoryihii ay ku hubaysnaayeenna ay ka mid ahaayeen qoryihii dowladdu ayaamihii u dambeysay soo gaaray gaar ahaan kuwii jabuuti ka soo gaarayna lakugu sheegay waxaa runtii shakina geliyey labadaas ka sokow yacni dharkii iyo qoryihii waxaa shakina geliyey baaritaan inaan wax baaritaana iyo wax dareena aysan ku dhalin dowladdeenna aysan ku dhalin iyo madaxdeenna arrintaasi waxaa dareenna geliyey in ciidamadii ilaalada ahaa ee la diriray nimankaas ee laayay ee hoteelka ilaaladii hoteelka in markii ay oberethnkii dhammaaday kadib in hubkii qaar ka mida hubkoodii in la qaaday oo ciidamada amnigu ay qaadeen dee ciidankii meeshaas difaacay oo la sheegtay weliba wixii ay sameeyeen iyo dadkii ay difaaceen waxaa sheegtay oo layidhi ciidamada amnigaa soo afjaray waxay soo afjareenna ma jirin ciidamo amni dadka wax soo afjaray waxay ahaayeen ilaalada hoteelka oo laayey nimankii arxanlaawayaasha halkaas soo weeraray kadib markay soo weerareenna hubkoodii laaya hadda qayb ka mid ah hubkoodii wuu maqan yahay oo xarumaha dowladda xarumo ka mid aha lagu haystaa sababtana ilaa iyo hadda lama garan runtii marka arrintaas dareen xoogan bay nagu dhalisay ma dhicin in cidna lagula xisaabtamo weerarkaasi yaa ka dambeeyey in cidna loo xisaabiyo ma dhicin in baaritaankiisa cid gaara loo xilsaaro ma dhicin dowladdu waxay ku waxay sheegatay abaalkii iyo shaqadii ay qabteen ciidamada ammaanku oo ay sheegteen inay iyagu soo afjareen waxaa shakigaas xooggan uu ku jiraa sidee dharka ciidanka xoogga dalka si fudud loogu heli karaa gaar ahaan dharkii u dambeeyey oo weeraradii u dambeeyo magaalada ka dhacaya qaybo ka mida ay wateen sidee qoryihii laftoodii loo heli karaa marka arrimahaas oo dhammi shaki weyn ayay nagu muujiyeen waxaan marka shirkan jaraa-idu la xidhiidhaa inaan dhahno assassination la rabay in nala ku dilo ayuu ahaa oo shirqoolah oo dharkana iyo qoryahana qoryihii iyo dharkii dowladda ay yihiin qofka dhexda ku jirana nala kugu sheegay inuu shabaab yahay marka weerar laba dhinaca ayaa nagu dhacay haddaan nahay dadkii halkaas deganaa oo xildhibaanada ahaa iyo dadkii kaleba iyo dadkii soomaaliyeed oo kaleba dharkii iyo hubkii waxaa la sheegay dharkii waaba iska muuqday waxaa kaloo naloo sheegay markaan weydiinay cidda gacanta ku haysa in hubkii gaar ahaan qoryihii meeshaas laga qabtay oo nimankaasi wateenna uu ahaa qoryihii maaragtay dowladda qeyb ka mid a isla markaasna qofka ku dhexda ku jirana waxaa la sheegay inuu ahaa al-shabaab sidee ku dhici kartaa marka al-shabaab iyo dowladdiina intay isdhex galaan inay operation noocaasa qalab iyo hub dowladi leedahay iyo qof la leeyahay waa al-shabaab sidee ku dhici karta arrinta shakiga weyn meeshaas naga muujisay waxay ahayd arrintaas weeye arrinta keentay khayladhaanta iyo shirkan jaraa-idna waa middaas sidaas awgeed waxaan dalbanaynaa oo aniga aan soo jeedinayaa oo dalbanayaa in waana u gudbinay golaha shacabka in golaha shacabka uu saaro iyo golaha aqalka sareba loo saaro guddi madax bannaan oo arrintaas soo baara oo soo baara ugu yaraan yay ahaayeen nimankii meesha soo weeraray yay ahaaye sababtee ku yimaadeen saddex gaari inta halkaa lagu kala dhigayo aawa sirdoonkii dalka aawa ciidamadii dalka amnigiisa hayay saddex baabuur inta meel la kala dhigo weerar intaasu maalin cadoo maaragtay qoraxdu soo jeedo inay dharkii inta soo gashadaan kabihii xataa kabaha ay wateen waxaa la yidhi waa kabaha la siiyo ciidamada tababarka ku jira oo tababaranaya ciidamadeena hadda tababarada ku jira kabahoodii wayaa la yidhi kabaha ay wateenoo ay meesha kusoo galeen marka in guddi baaritaan la sameeyo hubkan siduu ku baxay dharkan siduu ku baxay kabahan siday ku baxeen qalabkan dowladda ee nimanka argagixisada ah ay ay ay helayaan sidee ku baxay waa kow labo in dhaawacyadii looma gurman waxaan arkayay idaacadaha iyagoo ka dhahaya qaarkood ee waxaan booqannay oo dhaawacyadii baan booqannay ilaa iyo hadda dhaawacyo lugaha laga wada gooyey kuwa gacanta gacmaha laga gooyey oo ku dhaawacmay meesha shalay iyo daraadba markaan tagnay isbitaallada cid u timid ilaa iyo hadda ma jirto dadkoodii ayay dhibaato ku yihiin oo dadkoodii baa lacagihii la baxaya oo weliba ka bixi lah kharashaadka meeshaas isbitaalladu ay dalbanayaan wax gurmada oo loo fidiyey oo dowladda xaggeeda nala kaga fidiyeyna ma jiraan bay yidhaahdeen waxaa burburtay hanti xooggan baa ku burburtay meeshaas oo hoteelkaasi uu ka mid ahaa iyo hoteelada dariska la-ah iyo businesskii iyo c i d da lafteedu way burburtay marka wax ma jirto ilaa iyo hadda dadkaas xitaa khasaare celin amaba tacsiyeyninintaba looma tacsiyeyn waa markii labaada hoteelkaas la burbursho oo dadka ayay lacag badan ay ku baxayso waxaan runtii ugu dambeyn yacni u jeednaa in xildhibaanadu ay taargad yihiin sidaas awgeed xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa soo jeedinteyda ka mid a inay feejignaadaan inay maaragtay aysan wax badan ayagu amnigooda ay ka shaqaystaan iyo in la ogaado sababta keentay in sirdoonkii dalku uu noqdo waxaan shaqaynayn oo aan ka warhayn cidda weerar noocaasa maalin cadgaysanaysay in kale in sababa waxyaalahaas oo dhammi in guddigaasi uu noqdo guddi labada baarlama labada labada aqal ma dhici karto in hay-adihii dayacay mas-uuliyaddooda la yidhaahdo qaarkood ha loo xil saaro iyagu inay soo baaraan fashalkii ayagu ay ay ay ay maaragtay ay ku guuldaradii iyaga ay ku guuldarraysteen inay amniga iyo ogaadaan argagixisada iyo cid kastoo qalqal amni geysanaysa xilliga ay waxaasoo kale geysanayso in iyagii haddana la yidhahdo waa loo xilsaaray waxaan soo jeedinayaa in golaha shacabka iyo golaha aqalka sare guddiyada guddiyo ad hoc committee intay u saaraan inay arrintaasi soo baaraan marka guud ahaan waxaan mar labaad runtii ammaan halkan uga soo jeedinayaa ilaaladii hoteelka saxafi oo runtii naftooda ka hormariyey halkaasna ay uga shahiiday afar qofood oo ka mid ah naftooda ay ka horumariyeen inay ilaaliyaan dadkii maganta u ahaa oo ay meesha ku hayeen oo argagixisada ay ka difaacaan runtii geesiyaal bilada in loo xiro mudan weeye waxaan runtii oo kale aad aan uga xunnahay inaan la kala garanayn askariga kaa soo horbaxaya oo dharka ciidanka ciidanka wata wuxuu yahay inaan la kala garanayn mar haddii niman yacni weerar noocaas oo kalea geysanaya oo fal bahalnimaa geysanaya mar haddii dharkii iyo qalabkii iyo saanadii iyo wixii ciidankeennu wato kale ay ayaguna ay u suurtagalaysa inay helaan inaan la kala garanayn meesha layska jiro marka taasi waxay keenaysaa in feejignaan tiro badan dadka shacabka iyo kulliba in waxaan kaloo ku baaqaynaa in la soo celiyo oo la joogteeyo dagaalka argagixisada nimankaas lagu haayay arxanlaawayaasha waxaana kusoo gabgabaynayaa waxaa mahadsan ilaahay naga badbaadshay shirqoolkaas rabay in laku khaarijiyo waxaana runtii ku baaqaynaa in laga feejignaado dadkuna ay ka feejignaadaan hay-adaha amniguna ay shaqadoodii qabsadaan oo aysan dhicin in weeraro kaleo noocaas oo kalea ay magaalada muqdisho ka dhacaan madaxda dalkana waxaan usoo jeedinaynaa inay dalkooda usoo jeestaanoo riwaayadda kale oo ay wadaan iyo geeska africa la midaynayaa iyo dhaqaalaha la yeelayaa iyo riwaayaddaas inta naga daayaan inay usoo jeestaan dalkoodii dhibaatada rasmiga ee ka jirta dadka businesskoodii burburayo dadka dhimanaya waa dad soomaaliyeed hadday ka naxayaan maantay oo dad soomaaliyeed ganacsiga iyo waxbaa barwaaqa la gaarayaada ay leeyihiin dadkii inta ka horeysa intaan taas la gaarin ayaa ayaa la baabi'iyey oo la burburiyey marka waxaan leenahay riwaayadaha aad jilaysaan inta iska daysaan problemka dalkiina ka jira oo rasmiga usoo jeesta sidaasi la mid ah ayaan hay-adaha amnigan waxaan ugu baaqaynaa inay kaalintooda gutaan waa mahadsantiin